bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin feele saaxiibayaal ka dhawaado warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada uuna siinkahayna warkaan hamiiniman weliba ankuwiina bulshawiyiinta ka nool magaalada baydhabo weliba ayuu ku hadleynaa fikirka kiijooka iidan cudurka corona virusa kiiskii aan ku horeeyay cudurka corona oo lagu helay gudood dalka soomaaliya godob ahaana magaalada caasimada ee muqdisho booliiska gobolka barina weliba ayuu bilaabina howlgalla qorshaysan ayuu kusuu biayan xaafado magaalada bari waa magaalada boosaaso madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa amar duldhiki golooyay wasiirada ee maamulkaas madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowna waliba uu dallacsiiyey taliyo weerar afkeer kagaadi madaxda dowladda tumiya fargofya waliba ayuu ka amuuday shil baabuur ciidamada dowladdana waliba markaas iyo isku kubaheen deegaan shaqaaqo ka dhiidi ciidamada dowladda iyo saas oo kale waliba la sheegaah in iyo markaas howlgalla ku wadaan deegaano hooskooda degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
toban iyo lita bilo saddexaad sanadka labada kun iyo labaatan kuwa hamiinnima isniinaaw talaadin iyo hagala hayta intaas may haayeen qodobadii warkaan hamiinnima aan ku weynaayay in diyaar garoobo dhugunsidayaal usoo afaahfaahsan bulshada baydhabo ayaa weliba fikirka kijoyo ku dhiibideenaa cudurka coronavirus oo markaas faraba-ankahaaya guud ahaan caalamka maxamuud a cabdulaahi oo faahfaahinta warkan niila dariirsiyo weliba mikrofoonka raadiyaha warsan usla dhamareeyay bulshada reer baydhabo
iyadoo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa kulan degdege oo lanku hadlaya khatartuusa kasii faafahaya ee cudurka coronavirus iyo weliba yoonwirtay haanu kumid ee safiirada caalamka kurooga dalka iyo weliba hay-ado samafalka sidoo kale da wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya yaa bulshada soomaaliyeed waliba ayaan ka baagday intii laisku waayigeliy sidii loonka horseeda lahaayay cudurka coronavirus sida khatarta cudurkan uusoo loonka horseeda kora yaa wasiirada caafimaadka ee soomaaliya fawziya abikar nuura ka sheegday intee la yaraaya meelo dadkiio ka badayin sida meelo shaagilka dhammow baararka iyo weliba meelo kaleda hata barbaaqan a kubahi wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya iyo weliba fikradii kudhiibidana waxaana ku mid a bulshooyinta ka nool magaalada baydhaba welibaniyo hadhowaayana arrintan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya unayna bulshada ka nool magaalada baydhabo ee rumaanti arrintaasi iyada handhowaana sababto mayla cudurkaasi masiibada baaniye oonay adduunka dhan wareegahayo bulshada soomaaliyeed khaasatan reer baydhabo maynka baaga inta maylaraa nadaafadii ka dadaalaan gaamoojo iskudhigaan wejijo dhigadaan haddii oonay tay maylaraa howlaha qobodan oo kale yoonay gaamoojo handhignu raashin aagna mismaylaraa wejijo gaamoojo ku idaaleen mayba ilaahay ku duugan inta maylaraa qof kasta adduunka ku nool cudurkaas ilaahay ku badbaadi khaasatan dadka muslimiinta tan kale iyada maasan dowladda federaalka dadaalahayta wax badan iyo qobatee jarta dhan caafimaad oo leera waa shay eed anfaylo inti ka hortag la suubi mayleray alwiqaaya khayro min alcilaaj ka hortaga daaweynta ku faylata waliba intii ka hortaga eedan faylata bulshada ku nool bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool magaalada baydhabo may ku codsaday warbixinta mase codsiga dowladda hajiyada intiin aqbalnan intiina muqaayayaa yaraynan intiina nadaafadda ilaalinan intiina meelo wasaq isku xaagnan dareema ka horna magaaladana nadaafadan baahanta intaynu saagnan baalkaasna wasaqa ku dhalade subxaana watacaala inuu qobado ka hor ilaahay inuu qobado kudoasis intan coin wacyigelinta la wada dowladda federaalka waxay ku baaqday inti la wacyigeliyo shacabka waa aan ku baaqda nadaafada inti la ilaaliyo waa nadaafadii iyo walaas dadkaan ku baaqdi eedyada waa umuhimadan macalin ka hor yahayti markay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya oya hormuudya kueta howloon diyaargaroobowka iyo weliba koraseedowka ee cudurka coronavirus yaan qubatay shir deg dege welibaniyo nasakooyana deeqbixiyaalka hay-ado qaramada midoobay hay-ado caalamiga iyo weliba wasaarado ayaa khuseyta wararka saxde dhinaga caabuqa covid tumay sagaala welibaniisin la wadaagase war saxaafadeedkan olon korseedawa faafowka wararka been abuurka iyo weliba kutarkuteenta odhanka danlaya walwalgelyowka bulshada soomaaliyeed
iyadaa mahadsanyihi wariyaheyna maxamuud cali cabdulaahi oo faahfaahinta warkaas niildirisiyaay isla wararka cudurka corona ayaa ka guda jirnay kiiskan ka horeeyay ee cudurkaasna weliba lahaku sheegaha ee gudo dalka soomaaliya ee godob haana magaalada caasimadda ee muqdisho sida faahfaahinta warkan wusnin gafiriya wariyahe xasan laki
dowladda federaalka soomaaliya ayaa goordhow waxay sheegtay in kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka ama virusidaha coronavirus laga helay muwaadin soomaaliyeed kuwaasi oo la sheegay ama kaasi oo la sheegay inuu ka mid ahaa tiro markaasi lagu karantiilayay waa muwaadiniin soomaaliyeed ee garoonka aadan cadde kadib markii dhowaan ay soo gaareen wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwa fawsiya abuukar nuur oo goordhoweed ka hadashay telefishinka qaranka ayaa waxay sheegtay in la helay kiiska qof markaasi qaba xanuunka iyadoo sheegtay in la ogaan doono sida xaaladiisa caafimaad ay isku beddeshay kadib baaritaano dhowr maalmood ah oo lagu sameeyey muwaadinkaasi waxay sheegtay uguna baaqday bulshada soomaaliyeed inay taxadar muujiyaan lana ka barisay in ummadda soomaaliyeed uu ka dulqaado inuu dhibaato u geysto xanuunkan coronavirus oo la sheegay in faraba-an dunida uu ku hayo soomaaliyana kiiskii ugu horreeyey laga helay maanta magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa arrinkaasi ka hadashay dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kiiskii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad uugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid loo yaqaano saakay ayaa risaltigi jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oon xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkaan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan isbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaallo badan oo looga hortagaayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban casho dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid ee midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro wakhti yar gudaheed meelaha dadka lagu karantiilaayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu daynin ilaa laga hubinaayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan in lagu daayo taasina waxay ahayd wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo daqiiqado ka hor xaqiijisay in qof qaba viruska coronavirus la sheegay in laga helay magaalada muqdisho waxauna ka mid ahaa dad markaa dibadda ka yimid sida ay wasaaradda caafimaadka ay sheegtay
deegaano hoos ku hayow degmada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabelle ayaa weliba laha ku sheegaha inay bi yaraan wakhtigan iyo wajahaday sida faahfaahinta warkan uusa haneenku ku diri magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaana hoostaga degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka cabanaya biyola-aan haysata tuulada daayari waxay ka mid tahay tuulooyinka ay ka jiraan biyola-aanta waxaana dadka halkaas ku nool ay sheegeen in hal ceel ay biyaha ka cabaan waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay dhibaatooyinka haysta hal ceel waa intaan ummada iskugu imaado oo alxamdulilaahi oo isuguna iska qareer eh marka waxaan u baahana wax kastaba ay deegaanka iskool oo alxamdulilaahi oo weyn ma haysano dhibkaayna intaasoo ku jira intaas iyo ilaa ceel riiga nool keeno oo maxaan ku sheegaa guryaha ceelashaas oo macaanka eh oon ka helno intaasaa dhibaatadayna ay ku jirtaa marka ugu horeysa biila-aanaan haysa biila-aanaan joogna intaasoo tuulada intaasoo kilomitr ay jirtaa hal ceel aan iskuguna mid ah hadda dameeraha iyo waxa kastaba ay ninkii kor aska aroortahooda biila-aan aan la j- noolnaan aan nahay biyo aan nolol raadiya sidii lagu heli karo ceel oo almeeno riig eh, oo tubadiyaalka oo na kala gaaro sin ku heli karno falkeed ha noola galo waxaan ka ciilanahay hoos hay-ad ahaan kuwan wula soo dirin laba laba meytara suubiya dhammaan waa la xiri wax biyo oon ka cabna kala malaha kii ugu weynaayo oo anaga markii horeba oon imaanayna qarash ku qodani kii hadda baxsano eh. kuwa hay-adda la yidhaaha hal gadaas meel laga shubanayo male qarashna waa naga qaateen sabar waa nagu dhufteen derbiyalna waa noo dhiseen madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabelle ayay baaq u direen hay-ada badan waa noo yimideen waxay noo qabtaanna male waxay noo qabtaan male ceelal oo aata ay noo qodaan laba mitray qodayn meesheeday ka joogaan laba mitray qodayn labada ku- guri oos ceel ku aalan male ceelkaas oo anaga qodan inaad baxsino eh dowladda sharaftale waxaan ku codsanaynaa inay noo qodaan ceelal riig eh ceelaa noogu daran ceel riig ma qabno waxaa laga soo urura tuulooyinka laga soo urura ceelkaas xumo anaga qodan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee dhammaan dowladda soomaaliya iyo tan hirshabeellaba inaan helno ceelal riig ah oo ummadan ay ku baahi baxaan biyo nadiif aan ka cabno waa arkaysa in dhibaatooyinka jiro oo gabdhaha iyo odayaasha ay soo gudbaan
waayahay idkaasmay baa damboyey warka usanila darisyahay bashiir cabdulaahi cusmaan oo ka eedinayay biyaraan laha ku sheegahay deegaana hoos koyo degmada jowhar weli warkii hameen miyaa la darartan saaxiibyaal warsan yaa warkana sinkukoo yahay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa weliba uu saamar dullukay guloojiye wasiirada ee maamulka kiiji cabdinaasir axmed mayow iyo faafaynta warkan ninhaay dhowaanyo la filaaya inay golo wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle ini fidhiyo kuwa ladan miisaaniyadda maamulka hirshabeelle ee sanad kun lamaada kun iyo labaatanka si oon ansixiyan waana laku gudbiyo xildhibaanada maamulka sayti madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare yaka amari dhammaan golo wasiirada hirshabeelle ee ku moog magaalada jowhar gaar ahaan hanfasaxa ku mogon iyo han kala iniyoo si degdeg ee hanka nagadan afhayeenka maamulka hirshabeelle daa-uud xaaji ciro oo faahfaahayay warakubay madaxweyne waaraya sheegay inay intii laku gudi jiro diyaargarowka horsheenuu ka ogolo miisaaniyada maamulka hirshabeelle sanad kun lamaada kun iyo labaatanka inay golaha xaadiran maalmaha muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman oo ay ugu horreeyaan in la hirgeliyo ama mataqaanaa la ansixiyo miisaaniyadda ee hirshabeelle ee labaatan labaatan iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaalla golaha xukuumadda hadduu alla yidhaahdo kadibna loo gudbin doono een, baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle Ee, sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii een, fariin uu u diray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka mid ah ee aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ee ka maqan magaa- deegaanada hirshabeelle ka maqan waxuu runtii fariin anoo madaxweynaha wakiilka ah fariintana waxaan gaarsiinayaa xubnaha golaha wasiirada ee shirar ka maqan waxaan leenahay xubnaha aan fasaxa ku maqneen xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada muqdisho ama meelaha kale jira waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan een, muddo toddobaad ah magaalo madaxda ama caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka hirshabeelle loo haayo sidii loo samata bixin lahaa amarkuu madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare use duldhikay wasiirada xili shalay galankii dambe use riitanka nagadi jowhar ise oona maalmagu rogi magaalada muqdisho
eedyada maasinyi werigaana cabdinaasir axmed mayow tumiyo afar qof iyo waliba ayaa ka amuudeenaa shil baabur inta la xaqiijiyey ilaa toban iyo afar qof iyo waliba ayaa ka amuudeenaa tiro kalena iyo ka ka dhaawacmeena shil baabur oo markaas ku dhihi jidka weyn ee iska hirow magaalooyinka mombaaso iyo malindi ee gobolka xeebta ee markaas longordow laamu ee dalka kenya shilkan iyo waliba usukooyay kuriid markii iyo iska dhiyaan baabuur nooca xamuulka gaadow eh iyo weliba baabuur kale oo markaas iyo saarnaayeen dad shacab eh kaas oo gudo dalka kenya markaas lankugorodow mataatuuda taliyaha booliiska ee gobolka xeebta rashiid yacquub oo markaas warbaahinta la hadalaya sheegay in shilkaas isu kudhihi waa kadhihiisa kadis eh iyo weliba burburna markaas isu jara jidkaha deeri akhbaaraadka dibadana weliba ku mid ee xilla tirada dadka markaas usaharidadahay cudurka coronaviruska ee gudo maraykanka usa sii badadahaya haddana weliba markaas usa dareere dadaalo markaas dowladda maraykanka iyo ankajarta sidii waa sidii lala tacaali lahay xakameeyowka cudurkan viruska ee corona dhimashada anka badan ee sababtay coronaga ee gudo maraykanka iyo weliba ayuu ku dhiibay gobolka washington ee soomaali badanna markaasi oo ka noolyihiin kaas oo hadda markaas ka jara xaalad deg deg eh oo maamulka gobolkaasi usaha ka rogi saaxiib yaal warkii hamiinima ee warsanku dareeteen surunkayaninka dhonyi weliba aan mahadnagay saaxiibadii warkoola giibgaadadii iyo daalaalidii warkaan hamiin ma dhaaftoona weliba reed usaan ku fiirsan karo soo qoraalii dhegeysi eba website-ka raadiyaha oo warsan radio dot com intii warkan warlamada reedanku kulmi doonnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu